dhalinyarada leh xirfadaha kala duwan ee ku nool magaalada dhobley ayaa kale ah qaar ka soo baxay jaamacadaha dalka iyo kuwo weli aan heer wanaagsan ka gaarin waxbarashada haddana waxay u muuqdaan inay ka wada asiman yihiin qaabka ay u wada raadsanayaan siday nolol maalmeedkooda uga soo saari lahaayeen xirfadahaasi kala duwan waxaa jiro qaar ka mid ah dhalinyaro ku shaqaysta xirfadda sawirqaadista ee ku nool magaalada dhobley kuwaasi oo noloshooda ka dabara balse muddooyinkii dambe waxaa isi soo taraya suuqada lagu iibiyo telefoonada oo lagu arkayay telefoonno casri oo inta badan dhallinyarada ay isticmaalaan telefoonnadan casriga ah ayay sheegeen dhallinyarada sawirqaadista ku shaqaysta in ay saameyn ku yeesheen shaqadooda maadaamaay dhallinyarada waayahan dambe u adeegsadaan inay sawirada iskaga qaadaan magacayga waa cabdiraxmaan aadan geedi waxaan ahay kaamirameanada ku nool magaalada dhobley kaamera waxaan ku qaadan jirnay aday goobaheena dadka noogu imaan jireen haddana waxaan maleeyaa telefoona casri hadda soo baxeen oo nin walba hadda meeshuu joogo sawiraantiisa iskaga qaadaya annagana kaameradana nolol maalmeedkeena ku jiray oo aan ku shaqaysanayna laakiin haddana shaqadeena waa inagana isqaanta telefoonada nin walbo telefoon gacanta ku haystaa isagoo jiifi isagoo hurdo labadu iska qaadaya haa maasha allah walaa aada ugu nooleen kaameradaas sawiro aada u qurux badna waa qaaday jirnay laakiin muddo dhow ay soo galeen teleefoonadan iphonada laakiin sida hore hadda sawiraan uma qaadna u qaadi jira waagii noolo imaajina goobaheena oo sawiraanta photografan ku ahayn haa zaaid waxaa imaadeen weliba iphone datiin iphone twelve oo dabka ka qaadanayeen sawiro waali ah ku gelayso oo weli laga xiiso dhacay kaameradii aad editin awraad sidan dii aad madoobeed carab buu kaa dhigayaa hadda iphonekana muddadan u dambeysa soo baxe zaaid zaaid saamayn badan uu nagu yeesho waayo nolol maalmeedkeena ku xinay sooma haya hadda shaqadii ay inaga nusqaantay waayo telefoonada ayagana iskaga qaadanay magacayga waa cabdi cabdulaahi cabdi waxaan ka mid ahay dhalinyarada deegaanka ku shaqaysta kaamerada balse hadda muddooyinka ugu dambeeyey kaamera wax shaqo ah ma haysano waayo waxaa soo bixin telefoona iphone dadkii sawiraan iskaga qaadayaan ma walahama kaamerada wax shaqo ah qof kasta soo gurigi jooga sawiraan iskaga qaadaya ma arkeysa qof aad ka qaadis sawiraan dhan maasha allah kaamerada shaqa fiicana ka jirta qofka sawir waa ka qaadi waa editi gareeni lacaga lacagtaa ka qaadan hadda laakiin waxaa ma jirta dhalinyaro dhan waxay wada jalacaan dhanka iphoneka waayo magaalada iphone ku batay ma arkeysa ma qof sawiraa ka qaadi ku kasta kaamera marabi ku leeyahy waxaan rabaa iphone insha allah waqtigaasayba ka fiicnaad waayo laga heli jiray wax quman kaamer bisa sawiraan iskaga qaadi jiray hadda laakiin wixii wuxuu kusoo gabagabooday iphone wallaahi hadda inta lagu soo koobi karo maahan saameyn weyn nagu yeesheen waayo shaqada dhan baynaga xireen soomahan